maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa maanta xukunno xabsiga ku riday saddex xubnood oo ka tirsanaa ururka al-shabaab cabdulqaadir suufi muuye iyo saciid umar cabdulaahi ayaa loo heysay inay ka tirsanaa al-shabaab una qaabilsanaayeen tuulada marirey oo hoos timaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose eedeysanaha koowaad ee cabdulqaadir muuye ayaa ahaa madaxa tuulada sida ay sheegeen xafiiska xaraarinta iyo maxkamadda ciidamada halka saciid cumar cabdulaahina uu ahaa madaxa maaliyadda tuulada marirey ee degmada afgooye gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir muuye ayay ciidamada qalabka sida kasoo qabteen gobolka banaadir bishii oktoobar ee sanadkii tegey waxaana maxkamaddu ay dhegaysatay eedeymaha loo heysa labada eedeysane hore kale ah cabdulqaadir suufi muuye iyo saciid cumar cabdulaahi ay kusoo ogeen xafiiska xaraarinta inay ahaayeen labada mas-uul ugu sarreysay tuulada marirey ee degmada afgooye gobolka shabeellada hoose dhegeysi kadib maxkamadda ciidamada ayaa ku rida xukun ah toban sano xabsi ciidan ah dhanka kale xasan luqmaan ibraahim oo magacyadiisu afgarashadu ay ahaayeen tabliiq iyo luqmaan ayaa laga soo qabta degmada howlwadaag ee gobolka banaadir sideed iyo labaatankii bishii agosto ee sanadkii tegey xasan luqmaan oo loo haysta kamid ahaanshiyaha al-shabaab waxaa si gaara loogu soo eedeeyey inuu ahaa wakiil wareedka mid kamid a warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab waxayna maxkamadda ciidamadu kusoo eedeeyeen inuu ahaa wakiil kaga hadla gobolka banaadir gaar ahaana suuqa weyne bakaaraha maxkamadda ciidamada ayaana ku xukuntay sideed sanoo xabsi ciidana dhanka kale waxaa xilka laga qaaday gaashaale cabdibaasid maxamuud oo ahaa taliyaha saldhigga booliiska degmada wadajir waxaana loo magacaabo taliyo cusub xilka qaadisiisa faahfaahin kamaysan bixin hay-adaha ammaan gaar ahaana taliska ciidanka booliska soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho